dee timaha ayaa gabood u ah marka haddii timihii la xiro waxaa markaa yani laga yaabaa yani wixii madaxa saaraa waa raacayaan jidhka kalena dee waa ku yaraanaysaa ila gaboodka jidh kale maryaha iunbaa u ah marka waxa weeye calaa kulli xaal shiddadeedii iyo dhibaatadeedii waa yaraanaysa madaxa meeshay ugu fara badantahy waa madaxa marka nebigu wuxuu u sheegay sala allahu aleyh wasalam inuu cudurdaar haysto uu timaha iskaga xiiro isagoo muxrim ah ee sidaas aawadeed marka inuu fidyo la yimaado inay tahay fidyo inuu la yimaado inay tahay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk saddexdaa mid ka mida waa inuu la yimaadaa laakiin nebigu wuxuu horraysiiyey sala allahu aleyh wasalam xadiidkan neef adhiyuu weydiiyey inuu helaayo dabeed markuu yidhi neef adhiya ma helaayo aan qalo oo aan xaramka ku qalo heli maayo markuu sidaas yidhi ayuu yidhi laba mid kala dooro inaad saddex maalmood soonto iyo inaad lix miskiin aad quudiso oo raashin siiso oo raashinka aad mid walba lixdaa miskiin siinaysa ay noqoto nisfu saac nisfu saaca taqdiirkiisa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan saaca laysku hayaa inta uu yahay marka hore ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laba kun iyo afar boqol oo garaam ayaa waxa uu yahay saacu waa intaasay yidhahdeen laba kiilo iyo afar boqol oo garaam weeyaan bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen saacu ahlucilmiga qaarkoodna way markaa yacni buunbuuniyeen oo ixtiyaadka yar ka raaceen oo waxay yidhahdeen saddex kiilo baa ugu fiican bay yidhahdeen si aan qofkii waxba ugu baaqan inuu saacii bixiyo marka waxa weeye saddex kiilo saacyadu meelaha uu khuseeyana waxaa ka mid a sadaqatulfitriga waana soo marray culamo labada markaa kiilo iyo afarta boqol ka yareeyaana waa jiraan oo tiro ka yarba sheegaa waa jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo waa marka yacni laba kiilo iyo afar boqol oo garaam waxay noqonaysaa saacu hal kiilo iyo laba boqol oo garaam buu noqonaya haddii ra'yiga kale lagu socday odhanaya saddexda kiilo weeyaan markaa saacu kiilo iyo badh raashina ayuu noqonayaa nisfu saacuna intaasuu noqonayaa marka waxa weeye saddex marka lix miskiin lix miskiin oo mid walba aad siiso nisfu saac bimacnaa intay ugu badan tahay kiilo iyo markaa badh raashina mid walba aad siiso yacni markaa bixi marka taasina waxa weeye waa fidyat ladaa ayaa la yidhahdaa waa fidyada ay leedahay yani marka waxa weeye qofkii haddii yani markaa cudurdaar keensanaya inuu ixraamkii yani markaa waxyaalihii loo diiday inuu ku dhaco sida markaa timaxiirki iyo ashyaadaas ayaa markaa laga qaadanaya xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo soddon wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yidhi lama fataxa allahu calaa rasuulih markuu ilaahay u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam uu u furay makata maka uu u furay oo bimacnaa uu ka yeelay maka mid qabsada oo ku guulaysta qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fi nnaas rasuulki ilaahay waa istaagay dadkuu ka dhex kacay faxamid allaha allah buu mahadiyey wa ahnaa calayhi waa ammaanay ilaahay uma qaala markaasuu wuxuu uhi ina allaha xabasa can makkata alfiila ilaahay wuxuu ka xabisay oo ka qabtay can makkata maka xaggeeda alfiila maroodiyadii waa ka qabtay waa ciidankii maroodiga wata ee xabashida ahaa ee kacbada inay dumiyaan ku duulay yani markaa waa ciidankaas weeye alfiila ay asxaaba alfiili ayaa macnuu u dhacaya ciidankii maroodiga lahaa ayuu ilaahay ka xabisay oo ka qabtay yacni maka waxaana loo soo diray sida markaa alamtara markaa lagu sheegay ama suuratu lfiil sida lagu sheegay shimbiro ayaa loo soo diray shimbirahaasoo sida markaa waxa weeye dhagxan dhagxan yar yar bay sidaan marka waxa weeye sidaasay ugu ridayaan marka ay ku dhacdo way isla dul taagayaanoo waa ku ridayaan markay ku dhacdo ayay waxay ku noqonaysaa markaa yani naar bay ku noqonaysaa sidaa uga dusaysa ayay markaa ku noqonaysa halkaas ayaa lagu halaagay yacni ciidankii markaa waxa weeye maroodiyada watay halkaas ayaa lagu jebiyey dabad markaysaga waa yaaceen ayna almafaru walilaahu aalibu walashrabu almaqlubu lalqaalibu shicirkii marka waxa weeye ay tirinayeen ba waxaa ka mid ah waxaan filaya abutaalib inu cabdulmutalib inu tiriyaan filayaa ayna almafaru walilaahu aalibu xaggee loo yaacayaa iyadoo ilaahay yani markaa uu doonayo inuu yani markaa ku halaago ama ku cadaabo isagoo rabbi raba xaggaad uga baxsan karaysaa walashramu lmaqlubu lalghaalibu ashrab markaa ninka la yidhahdo waa ninkii ciidanka wataye uu yahay ka laga haalib noqday isagu ka haalibkee gacanta sarreeyana aanu noqonin ee ka laga gacanta sarreeyey ee laga haalibka yahay uu ashrabna yahay marka halkaasay ku jabeen wasallata calayha rasuulahu waalmu'miniin wasallata calayha maka ilaahay wuxuu ku salliday rasuulahu rasuulkiisii sala allahu alayh wasalam iyo walmu'miniina mu'miniinta ayuu ku salliday rasuulkiisi iyo mu'miniintana waa ku salliday yani ciidamadii maroodiyadana ilahay waa ka xabisay wa innaha lam taxilla liaxadin kana qablii wa innahaa maki lam taxilla xalaal umay noqonin liaxadin kaana qablii axad iga horreeyey xalaal umay noqonin inuu ku dagaalamo axad iga horreeyey inuu ku dagaalamo maka xalaal umay ahayn wa innamaa uxullat lii saacata min nahaar anigana waxaa lay xalaaleeyey yacni markaa dagaalkeeda saacad maalinta ka mida ayaa lay xalaaleeyey halkaa saacad baa lay baneeyey wa innahaa lan taxilla liaxadin bacdi axad iga dambeeyaana inuu ku dagaalamo xalaal uma aha xurmadeedii sideedii bay uu soo noqotay saacaddii lay banneeyeyna waa dhammaatay axad markaa iga dambeeyana inuu ku dagaalamo uma bannaana falaa yunafaru sayduha falaa yunafaru lama didinaayo sayduhaa ugaadheeda la didin maayo sayd waxaa looga jeedaa masiid sayd mar waxaa looga jeedaa istiyaad marna waxaa looga jeedaa masiid marka la ugaadhsanayo marna ugaadhsiga laftiisu waa masdar marna waa facli oo mafcuul looga jeedo masiidka ayaa loo jeedaa hadda masiid baa looga jeedaa falaa yunafaru lama didinaayo sayduhaa yani ay masiiduhaa ugaadheeda markaa la didin maayo bimacnaa in la didiyo ma aha waa khabaru yuraadu bihi nahyu siiqadaa khabara macnuhu laakiin nahyi buu u dhacaya walaa yukhtala lama jaro shawkuhaa qodaxdeedana lama jaro yacni hajarinaa looga jeedaa waa khabarun yuraadu bihi nahyu siiqadaa khabar ah laakiin macnuhu nahyi buu u dhacaya walaa taxillu saaqidatuhaa walaa taxillu xalaaloobi mayso saaqidatuhaa waxa ku dhacaa ee bimacnaa kullumaa luqadadii baa laga hadlayaa wixii ku dhacaa markaa maka gudaheeda xalaal cidna u noqon mayso ilaa limunshidin cid kale cid inay qaaddaba xalaal uma aha ilaa limunshidin ruux yaboohinaya mooyaane ruux kale inuu qaadaa xalaalba uma aha waxa maka ku dhaca waman qutila lahu qatiilun fa huwa bikhayri nadarayn waman qutila lahu ku kasta oo loo dilo qatiilun yani ay lahu qatiilun yacni mid laga dilay u sugnaaday bimacnaa waxa weeye mid kasta oo la dilo oo waxa weeye markaa yani ruux markaa u sugnaaday in laga dilo yani qofkii kasta ee wax laga dilaa macnuhu looga jeedaa fa huwa bikhayri nadarayn waxa uu ku yani markaa ku sugan yahay kaas wax laga dilay kaa wax laga dilay waxa uu ku sugan yahay bikhayri nadarayni labada aragtiyood kii u fiican bimacnaa ka u wanaagsan ayuu markaa qaadanaya oo waa kala dooranaya nadar waxaa looga jeedaa bimacnaa ra'yi labada marka waxa weeye ra'yi ama labada aragtiyood inuu qisaas qaato oo qofkii qofka uu u dilo inuu doorto iyo inuu yidhahdo war maya waxba u dili maaye mag baan qaadanayaa labadaasuu kala dooranaya fa huwa qofkaa wax laga dilay bikhayri nadarayni labada aragtiyood qisaasta iyo diyada magta iyo u dilitaanka loo dilo labadaas kii u markaa isaga u dooroon ayuu isagu dooranayaa oo u qaadanayaa waana marka qofka loo dilo camdi badheedh loo dilo ee aanu markaa kamma aanu ahayn amaba aanu ahayn badheedh u eke aanu ahayn oo dilka saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa sidaynu ku arki doonno markaysagaa baabka jinaayaadka insha allahu tacaala marka waxa weeye waa inuu yahay dil badheedh ah oo in qofkan waxaan lagu dhufto waa in loola qasdiyey waxa lagu dhufanayaana waa inay tahay bimaa yaqtulu haaliban wax sida faraha badan le wax dila waa inuu yahay ee hadduu yahay waxaan sida faraha badan le wax dilin ee haalibka ah waxa weeye markaa waxaa la yidhaha shibulcamdi baa la yidhaha badheer u ekaa la yidhahdaa diyadiisaa adag oo markaa diyo muqallado ah oo mag adag baa laga qaadaa ha yeeshee wax qisaasi kama timaado haddii marka waxa uu ku dhuftay wax sida faraha badan le wax dila aanu ahayn dhengad yaroo kale uu ku dhuftay dabeedna naftiba waa ka raacdayba naftiba waa ka raacday waa u dilaya ma suuragalaha waayo yani markaa dilkani ma aha badheedh ee waxa weeye waa badheedh u eke laba markaa yani weji buu leeyahay geesna kama uu ka shabahaa geesna badheerhkuu ka shabahaa in wax lagu dhufto qasadka loo qastiyey wuxuu ka shabahaa badheerhka in waxaani ay tahay waxaan sida faraha badan le wax dilinna wuxuu ka shabahaa kama ah ayuu ka shabahaa oo waxaa markaa dhannigu qaalib ku noqonayaa in markaa qofkan inuu yaro xanuujiyo inuu u jeeday laakiin inuu nafta ka jaro inaanu uga jeedin fa qaala alcabbaasu cabbaas baa waxau yidhi oo nebiga sala allahu alayh wasalam adeerkii ruma ahaaday ila alidkhira yacni cawsdameerka rasuulka u ka reeb rasuul allow waxaad ka reebtaa waxaad tidhi lama jaraayo cawsdameerka nooga reebo markaa yani ka yani isaga ka dah yacni noo bannee isaga inaanu iska jari karno cawsdameerka ya rasuul allah allahuma salli ala maxamed wala maxamed fa inaa najcaluhu fii qubuurina wa buyuutina maxaa yeelay marka cawsdameerka waxaanu ka yeelnaa oo ku samaysannaa xabaalaha iyaga waa ku gufaysannaa wa buyuutinaa guryaha iyagana waa ku gufaysannaa gufaannu ka dhigannaa oo xabaalaha marka maydka la aasayo iilka la dhigo yacni waxa weeye marka iilka lagu xidhaayo halkaas si aan ciiddu uga gelin waa ku gufgufaynaa halkaas waa ku gufaynaa guryahana waa ku gufaysannaa guryaha laftoodana markaanu dhisanayno waxaanu ka dhigannaa markaa waxaanu ku yacayanno ama ku gufaysanno ayaanu ka dhigannaa gufaanu ka dhigannaa fa qaala ila alidkhira markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam idkhirka mooyaane idkhirkii markaasuu ka soo reebay cawsdameerka weeyaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba xadiiska soo wariyey xadiisku waxa uu inoo sheegayaa waa mida waxa weeye nicmada ilaahay oo ciidankii markaa kacbada ku soo duulay ee xabashida ahaa siduu ilaahay uga badbaadiyey ee uu ciidankaa u jibiyey jabiyey taasoo markaa yani nicmo ilaahay ahaatay ayaa xadiiska markaa laynoogu sheegaya ayaa xadiiska laynoogu sheegaya akhiru zamaankana lafteeda laftiisa waxaa laynoo sheegay oo axaadiista saxiixa ku soo aroortay nin waxa weeye markaa xabashii inuu markaa kacbada kharibi doono ayaa markaa xadiidka bukhaari saxiixa ku soo wariyeyna uu sheegaya yukharibu alkacbata du suwayqatayni min alxabasha yacni waxa weeye nin maja dhuudhuuban oo xabashi ka tirsan ayaa kacbada kharibi doona ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u yidhi laakiin markaa dambe lama sheegin in waxa weeye isaga markaa waxa weeye in la halaagi doono lama sheegin wakhtiga caynkaasi ay dhacaysaana waa marka waxa weeye aakhiru zamaanka oo kacbadii markaa tacmiir ay weydo tacmiir la camiro yani cid marka waxa weeye markaa muwaxidiina oo muslimiina oo u soo xajida oo ka cimraysata oo u soo xajida yani marka taa ay weydo oo ay noqoto mid markaa iska dayacan oo kharaab yani xagga markaa camiritaanka ay camiran tahay kharaab ka ah ayuu isaguna istabaraacinayaa oo markaasuu markaa xisi ahaanna u kharibaya marka waxay ka mid tahay calaamaadka qiyaamaday taasina ka mid tahay waxaa kaloo xadiisku sheegayaa in nabiga sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintaba in kacbada waxa weeye maka in markaa loo fasaxay dagaalkay ku dagaalamayeen taasina waxay ahayd waa sannaddii sideedada hijriyada sannaddii sideedaad ee hijriyada caamulfatx sannadaa weeyaan sannadaa weeyaan nebiguna waxa uu sheegay sala allahu aleyh wasalam saacad maalinta ka mida in loo xalaaleeyey axad ka horreeyo inuu ku dagaalamo loo banneeyey axad ka dambeeyo loo bannayn doonaa midnaba ma jiro weliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan hadal macnihiisu yahay haddii cidi ay markaa xujaysato ay tidhaahdo yacni rasuulkuba waa kii ku dagaalamay waxaa ku tidhaahdaan rasuulka waa loo fasaxay inuu ku dagaalamo laakiin idinka laydinma fasixin inaad ku dagaalantaan sidaa ku dhaha buuli taana waxay ku tusinaysaa yacni dadka qaarkood waxay sameeyeen oo ah marka waxa weeye kun iyo afar boqol markay taariikhdu ahayd gelitaankii kacbada ay galeen yacni dad xamaasadaysan ee ay galeen oo ay markaa ku dagaalameen oo laba wiig markaa kacbadu ay xanibnayd oo ay ku jireen markaa dadkaasi dad fara badanna markaysagaa lagu laayay arrinka noocaasi inuu munkar ahaa shareecadu markaysaga waxaan markaa ay inkirayso wax baatilana markaysagaa inay sameeyeen oo shareecada markaysagaa islaamka xaaraam ku ah inay markaa sameeyeen waxaanay markaa sheegan jireen culamaday markaa waxa weeye adigu ku yani markaa ku dhadhowaan jireen ahlulxadiis baynay markaa la baxeen oo ay markaa isku magacaabeen dabadeedna markaa waxay sameeyeen inay axaadiistii rasuulka sala allahu aleyh wasalam khilaafaan dabaedna markaa kacbadii ay galaan iyagoo leh xukum islaam ayaanu raadinaynaa oo shareeco islaam ayaanu doonaynaa inaanu oogno shareecadana waxa weeye camalfalkii lagu camalfalayey dee iyagaaba markaa duminaaya oo waxa weeye haddii markaa ficilkan ay samaynayaan qudhiisu ma ahayn mid shareecada waafaqsane waxa u ahaa mid munkara oo min acdami almunkaraat ka mid ah munkaraadka ugu waaweyn yacni ka mid ah oo dadkii marka ay cabsi geliyeen oo waxa weeye dad fara badan abriya ay ku laayeen oo ay dagaalkii markaysa waxaa ku bilaabeen oo ay kacbada dhexdeedii markaa dhiig ku daadiyeen oo ay marka waxa weye dadkii dawaafayay iyo dadkii ku tukanayay dadkii cimraysanayay muddo afar iyo toban maalmooda ay ka xabiseen oo aan kacbada markaa cidi gelin cid u gashay aynay muddadaa jirin saas aawadeed markii dambe la qabtayna ahlucilmigu waxay fatwoodeen in waxa weeye markaa in la dilaa dhammaantood inay markaa tahay oo la laayaa inay markaa tahay mid waajib ah oo ay markaa xad sharciya ay markaa tahay ba ahlucilmiguna ay fatwoodeen waxaa kaloo xadiisku inoo tilmaamayaa falaa yunafaru sayduha waxaa kaloo laga qaadanaya in waxa weeye shicaaraadka iyo sheegashooyinka inaan lagu kadsoomin waayo nimankaasi waxa weeye shicaarka ay markaa yacni qaadanayeen waxa uu ahaa shicaar qurux badan ahlulxadiid bay isku magacaabeen culamadana taskiyooyin bay ka urursadeen ay leeyihiin marka haddaad shaki naga sugan tahay bal hadda ibnu baasna weydii fulaan kalena weydii caalim fulanna weydii markaasaa la weydiiyaa sheekh hebela markaasaa la yidhaha maxaad ka og tahay waxa weeye nimankan marka ahluxadiidka ah ee markaa caynkan ee marka halkan jooga laa aclamu fiihim ilaa khayra khayr waxaan ahayn kuma ogi markaasuu yidhahdaa yacni markaa bele iyo shar ayaynay markaisaga wataan ma'aarib kale iyo dana kale ayaynay markaa hoosta ku wataan marka taasna markaa inaan lagu kadsoomin yani marka waxa weeye yani marka ashicaaraat albaraaqa yani shicaaraadka markaa dhaldhalaalaya inaan lagu kadsoomin ayay markaa taasina ku tusinaysa waayo ruux kastoo mufsidii magac wanaagsan waa la bixi karaa ha yeeshee waxa markaa yani isweydiin leh yani markaa dhaqanka iyo camalku yani ma yahay mid waafaqsan waxa uu sheeganayo markaa mise waa mid khilaafsan oo aan waafaqsanayn taas ayaa isweydiin leh kullun yadacii wasla lilayla walayla laa tuqiru lahum bidaka yani mid kastaaba wuxuu sheeganayaa layla inuu jecel yahay buu sheeganayaa laakiin layla uma qirsana dadkaa badan ee sheeganaya raggaa badan ee sheeganaya inay jecel yihiin ama leyla ay jeceshahay yani leyla u qiri mayso ee iyadu waxay leedahay waxa waxba kama jiraan ma iska tororog bay leedahay taa macnaheeduna ma aha bimacnaa cid kasta oo waxa weeye markaa sheegataa magac wanaagsan inay markaa xun tahay macnaheedu ma aha laakiin waxa weeye in la iska hubsanayo yani markaa cidda sheeganaysa markaa yani magacyada wanaagsan iyo shicaaraadka wanaagsan in la iska hubsado camalkooda iyo ictiqaadkoodaba in la hubsado ayaa waxa weeye laga qaadanaya waayo way xumaan karaanoo miday markaa waxa weeye waxaasi ayna ka dhab ahayn bay noqon karaan waanay markaa wanaagsanaan karaan oo in markaa waxaasi ay ka dhab yihiin ayay noqon karaan waxyaalaha kale markaa makala inoogu sheegay waxaa ka mid ah inaan ugaadheeda la dilaynin iska daa in la dila inaan waxa weeye markaa la eryaynin oo markaa waxa weeye la argagax gelinaynin ama markaa waxa weeye la la didinaynin oo haddii wax la yeelo yani markaa waxa weeye dee waa didayaan xataa markaa in la duuliyo ama markaa waxa weeye la la la caydhiyo lafteeda waxay tahay mid muxaraman markaa bannaanay taasna imtixaan baa marka waxa weeye markaa dee ku jira oo waxa weeye maka dee ugaadhu marka waxa weeye waa mid marka waxa weeye markaa la gaadhi kara wey oo waxa weeye warmaha iyo gacmaha mid walba waa lala gaadhi karaa sida aayaddii maa'idan lagu sheegay tanaaluhu aydiikum warimaaxukum yani waxa weeye waxa gaadhaya yani markaa gacmihiinna iyo markaa warmihiinu mid waliba waa gaadhayaan kuwa taasaa laydinku imtixaanaya marka ugaadha waxa weeye markaa maka bimacnaa xaramka gudihiis oo dhan baa looga jeedaa alxaramu lmakki xuduud buu leeyahay xuduudda uu leeyahay waxaa ku jira minay waa ku jirtaayoo xaramka makay ka mid tahay musdelifi waa ka mid laakiin carafi kuma jirto carafi waa ka baxsan tahay marka waxa weeye xaramka waa ka baxsan tahay marka calaamadahana loo sameeyey oo marka waxaa lagu soo wareejiyey gees kasta xadka uu leeyahay markaa xaramku boodrharh baa loo sameeyey ay nihaayat lxaram yani markaa ku taallo oo boodhka aad ku arkayso ayaa loo sameeyey marka xaramka gudihiisa inaan la ugaarhsan karin yani iyaduna waxa weeye waxyaalaha marka waxa weeye ay leedahay ee xurmadaa ayay ka mid tahay maki qodaxdeeda lama goyn karo dhirteeda lama jari karo dhirteeda lama jari karo oo dhirteeda sideeda u baxdaa mid la goyn kara maaha waxay culammadu ka hadlaan dhirta aan iskeed u bixine dadku ay beeraan yacni kuwaas markaa ma la jarjari karaa taas bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan waa la goyn karaa bay yidhahdeen waayo markaysa waxaa dhirtii dee asalka ahayd ee markaa waxa weeye beledka markaa yani si sidiisa uga baxday ma aha ee kaa markaa dadku markaa isagu ay zarceen ee ay beereen isaga waxa weeye waa la jarjari karaa sidaas iyadaaba ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen qodaxdeeda lama jari karo qodaxdeeda lama goyn karo culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida shaaficiyadoo kale marka ay tilmaameen qodaxda markaa waxa weeye waa la jari karaa bay yidhahdeen oo sababta loo jari karaa waxay tahay alkalbu alcaquur bay shabah ku leedahay bay yidhahdeen eygii waxa weeye markaa yani boqnogooyaha ahaa bimacnaa wixii mu'diga ahaa ee wax dhibaayey ee bahalaha iyo dugaagga ka mid ahaa kuwaasa markaa qodaxdu shabahdaa qodaxdu ay shabahdaa sidaas aawadeed waa la jari karaa bay yidhahdeen laakiin taasi waxay tahay qiyaasun fii muqaabalati nasi qiyaas naska laga horgeynaayo weeyi xadiisku wuxuu markaa sariix ku yahay walaa yukhtalaa shawkuha qodaxdeeda lama jari karo marka haddii la yidhahdo qodaxdii waa la jari karaayo waxaan uga qiyaasanayaa bahalka daalinka ah dee waxaa la odhanayaa markaa laa qiyaasa maca nasi meel markaa nas joogo inaad wax qiyaasataa ma suuragal ah wuxuu noqonayaa qiyaas baatilah ayuu noqonayaa meel nas joogo haddaad wax qiyaasato walaa taxilu saaqidatuha ila limunshid yacni waxa markaa waxa weeye maka ku lumee ku dhaca in la qaataa ma bannaano xalaal ma aha in la qaataa ruux yaboohinaya mooyaane cid kale inay qaadataa uma bannaana waxaa la mida kaa yaboohinaya midaan isagu yaboohinayna laakiin u geynaya dadka markaa yacni umanada ah ee loo xil saaray ee iyagu yaboohinaya kaa markaa u geynayaana isaguna waa bannaanta oo waxaa jira marka waxaa weeye yacni markaa dad markaa loo loo xil saaray oo markaa loogu talagalay wixii markaa baadiya in loo geeyo ruuxii wax ka lumaanna uu isagu weydiinayo o u tegayo ruuxii wax helaana inuu u geeyo ay tahay marka waxa weeye kuwaas oo markaa ku wareegsan masjidulxaraamka hareerihiisa ah marka kuwaa inuu u geeyo ayaa markaa munaasib ku yahay waayo isagu ka bixi maayo markaa yaboohinta u yaboohinayo marka baadida kale hadday ku bannaanaan jirtay sanad hadduu yaboohiyo oo sanadkaa cid yeelata la waayo dabeedna marka waxa weeye uu iska inuu iska qaata ay u bannaanay yacni baadida markaa xaramulmaki ku luntaa iyadu markaa kuma bannaananayso oo marnaba xalaal ma noqonayso marnaba qofkii mucayankaa markaa mid xalaal u noqonaysa ma aha oo maslaxa fardiya lagu samayn karo marka waxa weeye dadkaas loo xil saaray ayaa yaboohinaya yani waxa weeye oo markaa iyaga ayaa lagu wareejinaya wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa qofkii cid laga dilo oo badrheedh loo dilo wuxuu kala dooranayaa inuu markaa u dilo u qisaasto iyo inuu mag qaato labadaasuu kala dooranaya labadaas ayuu kala dooranaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan waajibku marka hore waa qisaasta dilka badrheerhka qisaas baa ka waajibtay diyaduna beddel bay ka tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya labaduba waxa weeye si yani siman bay labaduba waajib u yihiin yani labada mid ahaantood yani markaa mid ahaan baa waajibay yani waaxidu laa bicaynihi yani mid baa waajibay labadaa ka mid ah laakiin midkaasi mucayan ma aha wuxuu noqon karaa diyo waxaanu noqon karaa yani qisaas ayuu markaa noqon karaa marka waxa weeye maxaa ku ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya haddii waxa weeye la yidhahdo waaxidun laa bicaynihi baa waajibtay haddaan waxbaa la dooransiina uu diyo qaato inuu waajibkii markaysa waxa markaa dhacay waajibkii inuu dhacay ayaa waxa weeye markaa laga qaadanaya xadiidka marka cabbaas ibnu cabdilmualib ayaa waxauu yidhi rasuulki ilaahayo waxyaalaha in la jaro naloo diiday bal cawstameerka ka reeb buu yidhi waayo isaga xaaje ama baahi keensanaysa inaanu goyno ayaa iska jirta dabeedna wuxuu u cilleeyey in markaa xabaalaha loogu baahan yahay gufadooda yacni markaa in yacayga iyo markaysaa markaa gufada gurigana loogu baahan yahay riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu yidhi dadka markaa xaddaadiinta ah ee birta tuma laftoodu dee waxay u baahan yihiin inay markaa shitaan oo waxa weeye markaa xansasay dee ku shidaan bay markaa u noqonaysaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka soo reebay ila alidkhira ayuu markaa uu yidhi markaa maka idkhirka waa la jari karaa laakiin ashyaada kale ama dhirta kale in la jaro yani sidaas iyadaa ayaynay markaa u ahay xadiidka toddoba boqol iyo afartan وعan cabdالlahi بn زayd بn caaصim radي الlahu عanهu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslama qaal cabdالlahi بn زayd ilahay roolha ka noqdee waxau yidhi waxaa laga soo wariyey ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi qaala u yihi ina ibrahima xarama maka ibrahim waxa uu xaaraantinimeeyey maka wa dacaa liahliha ehelkeedana waa u duceeyey cidda maka deganna waa u duceeyey wa inii xaramtu lmadiina nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam aniguna madiine ayaan xaaraantinimeeyey oo xurmo u yeelay kamaa xarama ibraahimu makka siduu ibraahiimba nebi ibraahiimba maka u xaaraantinimeeyey wa inii dacawtu fii saaciha wa muddiha bimilay ma dacaa ibraahimu liahli makka wa inii dacawtu anigu waa baryay ilaahay fii saaciha yani waxa weeye markaa saaceeda iyo wa muddiha mudkeeda waxaan markaa iyo dheglaydeeda waxaan ilaahay uga baryay bimislay maa dacaa ibraahimu liahli makka wuxuu markaa yani ibraahim maka ilaahay uga baryey reer maka uu ilaahay uga baryo u weydiiyey labanlaabkeed oo baraka ah inuu markaa waxa weeye ilaahay reer madiinana uu saaca iyo mudkaba u geliyo dheglaydooda iyo saacoodaba uu geliyo sidaasaan markaa yani ilahay uga baryay buuli muttafaqun alayhi waa la isku waafaqsanya bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa inuu nebi ibraahim maka uu xaaraantilmeeyey haddaba waxaa jira axaadiista qaarkood oo sheegaysa in waxa weeye markaa ilaahay uu xaaraantinimeeyo xurmada u yeelay see lagu kulminayaa ilaahay baa xaaraantinimeeyey oo xurmo u yeelay maka iyo ibraahim baa xaaraantinimeeyey isma caaridayaan oo iskama hor imanayaan waxaa lagu kulminayaa ilaahay baa xaaraantinimeeyey oo xurmadeeda sharciyeeyey ibraahimna waa muujiyey oo waa sheegay inuu ilaahay xaaraantinimeeyey markaa sheegitaanka uu sheegay uu yahay kii ugu horreeyey uu sheegay kii ugu horreeyey arrinkaa caddeeye ee sheegay ahaanshaha uu yahay ayaa loogu magacaabay inuu maka xaaraantinimeeyey waata kale nebi ibraahim wuxuu ilaahay uga baryey reer maka waa u duceeyey oo wuxuu markaa ilaahay uga baryey inay waxa weeye markaa samaraadka shay kastaba inuu ilaahay markaa uu keeno maka barakana waa ugu duceeyey nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam madiine in barakada markaa maka uu ugu duceeyey markaa ibraahim mid ka badan in markaa waxa weeye ilaahay siiyo labanlaabkeeda ayuu markaa ugu duceeyey marka waa xagga barakada marka waa beled mubaarak oo yacni barako badan wey laakiin min xaysu alfadli waxaa fadli badan maka iyo madiina yani maka fadli badan cala alqawli araajix qawlka markaa yani raajix ee miisaanka badan ee jamaahiiru ahlicilmi ku tageen marka lagu socdo yani markaa maka ayaa waxay ka fadli badan tahay madiina imaam maalik se waxa uu yidhaahdaa madiine ayaa markaa ka fadli badan maka saas iyadaa ayuu yidhahdaa laakiin sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen oo ah markaa maka inay ka fadli ka fadli badan tahay madiina ayaa marka waxa weeye raajixa inay maki ka fadli badan tahay madiina ayaa markaa raajixa salaada lagu tukadaana waxa weeye dee salaada masaajidka masjidulxaraamka lagu tukadaa salaada masjid rasuul sala allahu alayh wasalam lagu tukada waa ka fadli badan tahay oo boqol kuna salaadood ayaa salaada markaa masaajidka kacbada lagu tukadaa oo masaajida kale lagu tukaday ka fadli badan tahay iyadoo markaa masaajidka masjidu rasuul salaada lagu tukadaana kun salaadood oo masaajida kale lagu tukado ay ka fadli badan tahay marka haddii midna la yidhi waxa weeye kun salaadood oo masaajida kale lagu tukaday ka fadli badan tahay midna la yidhi salaada lagu tukadaa waa kacbadee yacni markaa waxa weeye boqol kun oo salaadood oo masaajida kale lagu tukado ayay ka fadli badan tahay dee in waxa weeye markaa masjidulkacba inuu ka fadli badan yahay masjid arasuul sala allahu alayh wasalam ayaa laga qaadanaya waata kale axaadiista waxaa ku soo aroortay inuu yahay marka waxa weeye maki dhulka ilaah iyo rasuulkiisu ay ugu jecel yihiin dhulka ilaaha iyo rasuulkiisu ay ugu jecel yihiin inay markaa maki ay tahay baa axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee sixaaxa ana kusoo aroortay weliba nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam haddii markaa waxa weeye dadka ku degan ee qawmkaaga ahi ayna iga kaasa iga iga kaa saari lahayn oo ayna anigay saari lahayn weligay kaama baxeen baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay marka calaa kulli xaal maka ayaa ka fadli badan ha yeeshee xagga barakada marka isaga maciishadda yacni waxa weeye markaa waa beled markaa baraka leh yacni madiini aad baana markaa waxa weye cayshkeeda iyo nolosheeda yani markaa loo barakeeyey iyo maciishadeeda maciishadeeda yani aad ayaa markaa loo barakeeyey nabiguna baraka ayuu ugu duceeyey sala allahu aleyh wasalam nebi moxamedna sala allahu aleyh wasalam waxaa marka uu muujiyey oo uu dadka u bayaamiyey u sheegay xurmada markaa madiine loo yeelay xurmada madiine loo yeelay ayuu marka waxa weeye markaa muujiyey oo markaa u caddeeyey marka ashyaadan waa kala mid oo in waxa weeye markaa ugaadheeda inaan la ugaadhsan karin in waxa weeye dhirteeda aan la jari karin waa kala mid ha yeeshee waxa weeye xoogaa xurmadeedu waa ka khafiifsan tahay xurmada maka xurmada markaa madiini xurmada maka waa ka khafiifsan tahay waxyaala ay kaga khafiifsan tahayna waxaa ka mid ah xurmada markaa yacni madiina waxa markaa la baneeyey dhirta oo kale yacni markaa calaf ahaan oo kale waa loo jari karaa haddii markaa yacni xoolo iyo markaa daaq iyo cid looga dhigayo yacni waa loo luli karaa dhaameelkaa loo daadin karaa waxyaalaha loo soo jari karaa yacni waxa weeye nabigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu xadiis markaa muslim saxiixa kusoo wariyey uu ku sheegay yani dhirteeda lama jari karo madiina ilaa licalafin yani iyagoo markaa waxaway calaf in looga dhigayo yani markaa waxa weeye xoolo wax la daajinaya mooyaane wax kale lama jari karo sidaas in la eg waxyaalaha beeralaydu ay u baahan tahay qoryaha marka ay u baahan tahay ee ay markaa gashanayso waxyaalaha ay wax ku beeranayso ama wax ku goosanayso yani markaa qoryaha ay daabka uga dhigayso yani kuwaasoo kale in laga goostana marka xadiis kale lagu baneeyey xadiis kale ayaa lagu baneeyey laakiin ashyaada laguma banaynin maka maka laguma banayn marka taasi waxa weeye xurmadeedu inay ka khafiifsan tahay bay tilmaamaysa waa midda kale ugaadheeda yani wax jazaa la yidhaahdaa waajibka ma aha oo yani waxa weeye maka dee ugaadheeda haddii markaa la ugaadhsado ama la dilo dee waxa waxa saaran marka waxa weye jaza in yani marka waxa weeye markaa dhiggeed in markaa xaramka lagu gawraco lagu qalo ayaa waajibaysa waman qatalahu minkum mutacamida fajazau milu ma qatala min annacam yaxkumu bihi dawa cadlin minkum hadyan baliga alkacba marka waxa weeye yani kacbo yani waxaan leeyahay maka oo kale xaramkeeda waxaa ka waajiba yani markaa in la qaandhabo oo wax markaa u dhigma oo weliba laba ruuxoo cadaalad u saaxiiba ay xukumeen oo garteen in markaa ugaadhaa la dilay inuu markaa neefkaa nicmoolayda ah ee aad qaraysaa inuu markaa u dhigmo yani ay markaa u dhigmo yani ayaa markaa waajiba in lagu qalo yani xaramka maka taasina waxay tahay yani waxa weeye waa markaa fidyo ayay ka tahay hadyi weeyaan hadyi hadyi weeyaan marka waxa weeye laakiin madiina taasoo kale waajib kuma aha waajib taasoo kale kama aha kuma aha oo hadduu markaa ugaadheeda wax ka mida dilo yani lama odhanayo jazaa baa ku saaran yani neef nicmoolaya o udhinta u dhigma inaad madiine ku qasho ayaa ku saaran lama odhanayo taasna waxyaale oo kaga duwan tahay ayay ka mid tahay adigu xadiis soo arooray waa jira oo tilmaamaya waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi kii dhirteeda goynaya yani isaga iyo waxa weeye salabkiisa markaa qaata salabkiisa markaysa waxaa qaata yani xadiis saa sheegaya waa jiraan laakiin taas waxay yidhahdeen culamada qaarkood waa min baabi tacziir yani markaa baabu tacziir weeyi ee baabkii waxa weeye jazaaga ma aha waana arrin marka waxa weye tacziirku xaakimku waktiyada qaarkood inuu sidaa xukumaa markaysaga ay u bannaan tahay oo hadduu waxa weeye furkiisa inuu markaa qaato qofkaa dhirtaa markaa yani madiine jarayay yani in markaa furkiisa intuu qaato yani markaa wuxuu sitaba intuu ka furto inuu layska qaataa inay bannaan tahay marka taas laakiin uu arrin baabu tacsiir ku saabsan yani xaakimkana u taalla baale marka adigu calaa kulli xaal furuuq baa jirta yani culammadu ay sheegaan oo ay u dhaxaysiiyaan culamada qaarkoodna adigu dhowr ay ka soo saaraan dhowr farqi ay markaa ka soo saaraan ayaa jirta oo ay ku kala duwan yihiin xurmada markaysaga maka iyo xurmada yani madiina ay ku kala duwan yihiin marka calaa kulli xaal yani intaas baynu ku dhaafaynaa waxyaalaha ay ku yani fawaariqda ay ku kala duwan yihiin xadiiska xadiiska toddoba boqol iyo koob iyo afartan وعan عlي بن أbي طالب رadي الlه عnه عlي بن أbي طالب waxa laga soo wariyay raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasul الlahi slى الlaهu عليه وsلم rasuulka ilaahay waxa uu yidhi almadinaة xarm madiini waa xaram oo xurmay leedahay maa bayna cayrin ilaa thawrin buurta cayr la yidhaahdo iyo buurta thawr la yidhaahdo inta u dhaxaysaa waxay leedahay markaa xurmo xurmo ayay leedahay marka waxa weeye rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa madiine inta markaa xurmada leh oo laba buurood oo cayr iyo thawr la kala yidhaahdo wixii u dhexeeya ayaa markaa xurmadu ay markaa u sugnaatay marka labada buurood culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen thawr wahmi weeyi ee uxud baa looga jeeday waayo thawr makay ku taallaa ee madiine kuma taal mar hadday waxa weeye maka ku taallo oo inay madiine ku oolin ilaa thawrin wahmi weeyaane waa ilaa uxudin ayaa macnuhu u dhacaya laakiin qawlka noocaasi waa khata sawaabku waxa uu yahay xadii xadiidku lafdigiisaas inuu sax ku yahay waxaana jira laba buurood oo labadaba thawr la yidhaahdo oo midna madiine ku taallo midna maka ku taallo labaduba waa jiraan marka cayr iyo thawr thawr waxay ka dambaysaa buurta uxud dabadeeday ku taallaa waa buur yar aad u yar oo uxud ka dambaysa weeyi uxud xaggeeda dambay ku taallaa marka xagga waqooyi marka laga eego ilaa thawr bimacnaa uxud in la dhaafo oo buurta yar ee thawr la gaadho ayaa markaa xurmada markaa madiina xaramkeedu uu gaadhsiisan yahay xagga waqooyiga xagga koonfurta haddii loo soo kacana yacni buurta cayr la yidhaahdo oo masjidu qubo marka waxa weeye iyaduna ka soo dambaysa oo xagga maka ka soo xigta yacni xaggaasaa xagga koonfurtana xurmadeedu usoo joogtaa marka taas waxay ku saabsan tahay waxa weeye waa xagga koonfureed iyo xagga waqooyi amaa xagga waxa weeye bari iyo xagga galbeedna waxa sheegay markaa xadiis kaloo tilmaamaya yani markaa xaramun maa bayna laabatayha xaramun maa bayna laabatayha xaramun labada xaradood inta udhaxaysa labada dhagaxee markaa shiilmadowga ah inta udhaxaysaa waa xaram oo waxaa jira markaa xagga bari iyo xagga galbeed yani marka waxa weeye laba marka waxa weeye shiilmadow oo markaa dhagxan ah oo waxa weeye markaa xagga bari iyo xagga galbeed ka raacsanaa baa jiray xarataan baana la odhan jiray laabataynkuna waxa weeye waa labadaa weyn xaratulwaaqim iyo xaratulwabra ayaa la kala yidhahdaa xaratulwaaqim iyo xaratulwabra ayaa la kala yidhaahdaa markaa bariga iyo galbeedka haddii laga eegana labadaa markaa yacni dhagax ee shiilmadowga ah dhexdooda ayaa markaa xurmadu ay ahaatay oo labada xaradood bay soo joogtaa labada dhagxaan ee markaa shiilmadowga ah ayay markaa xagga markaa barina waxay u joogtaa yani xaratulwaaqim xagga galbeedna waxay u joogtaa xaratulwabra marka sidaas weeya waxyaalaha kale lagu daro waxaa ka mid ah ee ay ku kala duwan yihiin marka xaramka maka iyo xaramka madiina xaramka waxa weeye madiine hadduu qof ka soo qabsado ugaadh yacni meel ka baxsan xaramka ee xalaasha ah ee xilliga ah hadduu ka soo qabsado oo uu dabeedna madiine xaramkeeda la soo galo waxaa u bannaan inuu iska haysto iyo inuu gowraco mid waliba waa u bannaan tahay mid waliba waa u bannaan tahay laakiin maka taasi kuma bannaana maka waxa weeye haddii ugaadh la soo qabsado oo xilliga laga soo qabsado meel xaramka ka baxsan maka oo dabeedna xaramka maka aad la soo gasho xurmadii waxa weeye waa is yani ugaadhaana waa taabanaysaa oo inaanad waxba yeelin aanad marka waxa weye cabsi gelin oo didin inaanad gawracin oo dilin yani kullu dalika waxay kaa noqonayaan mid marka waxa weeye yani markaa inaad ku samaysaa ashyaada dilis iyo markaa eryis iyo dhibaatayn midnaba aynay ku bannaanayn laakiin waxaweye ka madiina waxaa looga reebay oo la yidhi haddaad ugaadh dabadda ka soo qabsato dabeedna aad gudaha marka waxa weye madiina la soo gasho waad gawrici kartaa ama waxa weeye waad haysan kartaa xadiidkuu nabigu sala allahu alayh wasalam u yihi yaa abaa cumayr maa facala nughayr yani inan yar baa jiray inanka yar wuxuu ku yani ciyaari jiray shimbir yar oo la yidhaahdo markaa nughayr la yidhaahdo shimbir yar oo nughayr la yidhaahdo ayuu ku ciyaari jiray dee shimbirkaasi waxa uu ka mid yahay ugaadha oo shimbiruhu dee ugaadhay ku jiraan wixii marka waxa weye diinaab aan ahayni ee in la qashaa ay bannaan tahay yani waxa weeye wixii diimakhlab aan ahayna ciddi aan u saaxiib ahayn uu ku ugaabsado yani waxa weeye oo wax ku dilo oo wax iskaga celiyo wixii aan kaalahayni dee waa xalaalo ugaadhu ku tirsan yahay in la qashaana waa bannaan tahay shimbiraha marka waxa weeye shimbirkaa yar ee nuqayrka ah buu markaa haysan jiray inankaa yari dabeedna waa ku ciyaari jiray nebigu sala allahu alayh wasalam intuu inankii yaraa soo maro ayuu wuxuu ku odhan jiray yaa abaa cumayr yani cumayr aabiiyow waxaa laga qaadanayaa yani waxa weeye kunyo inuu la bixi karo ama loo samayn karo qof aan ubad lahayn ilmo yar oo sabi ah baa waxaa loo sameeyey kunyo uu nabigu ku magacaabay sala allahu alayh wasalam oo yidhi abaa cumayr taana waa tafaa'ul laga tafaa'ulayo inuu noolaado markiisa markaa yani uu yani ubad yeesho yani markaa laga tafaa'ulayo abaa cumayrow muxuu markaa shimbirkii yaraayo nuqayr lo odhan jiray muxuu falay bal hadda ka warran marka nebigu markaa sala allahu alayh wasalam ma inkirin oo ma diidin shimbirka haysashada la haysto ee uu ilmaha yari ku ciyaarayo miduu inkiray maaha marka taasna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye xaraj aynay ku sugnayn marka waxaa lagu xambaarayaa shimbirkan inaan laga ugaadhsanin xaramka madiine gudihiise laakiin culammadu waxay yidhaahdeen in debadda markaa yani xaramka madiine laga soo qabsaday dabadeedna markaa waxa weeye sidaa loogu haysto oo uu ugu ciyaarayo ayaa waxa weeye lagu xambaarayaa bay yidhahdeen wa ilaa markaa xaramka madiina in ugaadh laga qabsadaa ama shimbire laga qabsadaa mid bannaan ma aha gudihiisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu alى muxamadi wala ali muxamed baabu صifati اlxaji wa dukuuli maka kani baab wuxuu yahay sifada uu xajku leeyahay iyo gelitaanka maka la soo gelayaa sifada ay leedahay xadiidka toddoba boqol iyo laba iyo afartan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama xaja jaabir bni cabdillaahi waxaa laga soo wariyey radia allahu canhumaa isaga iyo aabihiiba ilaa raalliha ka noqday ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama in rasuulki ilaahay xaja uu xajiyey yani xaj uu markaa doonay oo yani u baxay oo fakharajnaa annaguna aanu markaa baxnay macahu isaga la jirkiisa xataa ataynaa dalxulayfa ilaa dalxulayfa aanu markaa ka tagnay aanu ka gaadhnay marka xajada waxaa looga jeedaa bimacnaa inuu xajiye ayuu doonay baa loo jeedaa xataa ataynaa ilaa aanu ka gaadhnay dalxulayfata dalxulayfa meesha la yidhaahdo waa miiqaadkii reer madiina fawaladat asmaa'u bintu cumays waxaa markaa umushay gabadha marka asmaa bintu cumays la yidhaahdo ayaa markaa umushay waxay dhashay markaa moxamed ibnu abi bakar gabadhanna waxa weeye yani jacfar waa ayaa ka dhintay markii dambena waxaa guursaday abubakrin asidiiq ayaa guursaday marka dalxulayfe markii la joogo ayay markaa umushay oo waxay dhashay moxamed ibnu abi bakrin ayay dhashay fa qaala nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ikhtasilii maydho wastadfirii bithawbin yacni istidfaarku waxa weeyaan waa in markaa yani makaanka uu ka imanayo markaa dhiigu in markaa yacni shay nadiifa markaysaga xon in lagu markaa lagu markaa yacni beego dabadeedna marka waxa weeye xagga marka yacni hore iyo markaa yacni xaggan horena marka inta dhexda markaa lagu xidho yacni shay lagu xidho yani markaa xadhig ama maro dabadeedna marka xaggan horena markaysa waxaa marka ay yani xadhig kaga soo xidho yani markaa dhexdaas markaa yani kaga xidhan waxa ay dhixirsatay bimacnaa dhexda ay ku xidhatay inay xagga horena kaga xidho xagga dambena kaga soo xidho si waxaa marka ay yani ugu beegtay markaa dhiigga aanu markaa dhiiggi markaa wixiina aynay u dhicin dhiigguna aanu soo dhaafin marka istidfaarku waa noocaas wastadfirii bimacnaa waxaad markaa yacni ku gufaysaa bithawbin mara ku gufee oo bimacnaa waxa weye xagga hore iyo xagga dambena yani waxaad dhexda ku xidhatay yani ugu soo xidh wa axrimii yani ixraamo oo bimacnaa xajkii yani xidho marka xadiiskani waa dheer yahay waa xadiiskii jaabir sheekhuna adigu ma dhammaynayo ee adigu markaa qadar buu ka soo qaadanayaa indhexa ayuu ka boodayaa oo fadakara alxadiida uu ina odhan doonaa in sha allahu tacaala fawaa'id fara badan buu leeyahy oo xadiiskana markaa lagala baxay waana xadiiska markaa culammadu aayaadka u ammaaneen ilaahay fawaa'id fara badan buu leeyahay weliba sheekhulalbanina waxa uu sameeyey markaa kitaabkiisa la yidhahdo xajatu nebiy ayuu wuxuu markaa riwaayaadka uu xadiisku leeyahay oo dhan buu ku jamciyey yani wixii uu taalacday ee marka waxa weeye riwaayaadka xadiiska ka mida xadiiska jaabir ayuu ku wada jamciyey marka riwaayada muslim oo keliya culammadii aada u majeerteen marka waxa uu tilmaamay yani sida uu sameeyey markaa in yani weliba faa'iidadiisu ay ka sii fara badan tahay oo waayo riwaayaadka uu xadiisku lahaay oo dhan ayuu markaa isu keenay intii uu taalacday oo dhan marka waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah ee lagala baxayo inaanu waxa weeye nifaasku inaanu markaa xajka in la xidho inaanu diidaynin oo iyadoo markaa dhiiggii dhalmada ay ku sugan tahay ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi soo maydho maydhadan waxaa looga jeedaa un nadaafad baa looga jeedaa waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah in waxa weeye markaa ixraamka in loo maydhaa inay sunno tahay waxaa kaloo xadiisku markaa tilmaamaya in waxa weeye iyadoo qofkii dumar ahayd ay nifaaskii ku jirto inay markaa xajkii xidhan karto xajkii inay xidhan karto iyadoo nifaaskii ku jirta ayaa ka mida waxa lagala baxayo wa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fi lmasjid rasuulkii ilaahayna sala allahu alayh wasalam waa tukaday fi lmasjidi masaajidkii ayuu ku tukaday bimacnaa waxaa looga jeedaa halkii dalxulayfe ee uu ku tukaday ayaa looga jeedaa oo makaan kastaoo lagu tukado masjid baa la yidhaahdaa wa jucilat liya alardu masjida yacni dhulka masaajid baa layga yeelay yacni makaan lagu sujuudo ayaa layga yeelay marka halkana waxa weeye saas ayaa laga tilmaamaya uma rakiba alqaswaa'a dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu fuulay hashiisii la odhan jiray alqaswaa'a qaswa' la odhan jiray waa hashiisa magiceedii weeyaan oo cadbaa iyo qaswa iyo magacyaday lahayd ayay markaa ka mid ahayd magaca qaswaana asal ahaan waxaa la yidhaahdaa neefka markaa dhegaha go'an le baa la yidhahdaa neefka dhegaha go'an le ayaa la yidhahdaa laakiin iyada waa layskaga magacaabay ee may dhega go'nayn iyadu may dhega go'nayne waa layskaga magacaabo magacun bay u ahayd uma rakiba dabeedna nebigu wuxuu fuulay sala allahu alayh wasalam alqaswaa yacni hashiisii markaa qaswaa la odhan jiray ayuu fuulay xataa ida stawat bihi cala albaydaa'i ilama ay kala kortay yacni markaa cala albaydaa'i bimacnaa saasuu ugu sugnaaday xataa ida stawat ilaa ay la kortay bihi isaga cala albaydaa'i yacni kurta baydaa la yidhaahdo oo dalxulayfo ku taalla ilaa ay la kortay ahalla bitawxiidi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku dhawaaqay tawxiidkiibuu ku dhawaaqay tawxiidkuu ku dhawaaqay waxaa looga jeedaa yacni markaa labaygsigii tawxiidka ahaa ayuu ku dhawaaqay ee keliyeynta ilaahay sheegaayay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak marka waxa weeye talbiyadii tawxiidkaayda uu ku dhawaaqay waa kaa sii fasiray marka waxa weeye jaabir oo waxa uu ku dhawaaqay nebigu sala allahu alayh wasalam labayk allaahumma labayk ayuu yidhi ilaahu waa ku ajiibay bimacnaa ay ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba ilaahayow yeedhmadaadii yacni marka aad amartay inuu markaa ibraahim yeedho waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiqa yeedhmadii aad amartay inuu ibraahim yeedho oo beydka u soo xajiya uu sidaa ku yeedhay waan markaa ajiibay ijaabatan bacda ijaaba yacni ajiibitaan ajiibitaan ka dambeeya marka labayka waxaa lagu fasiray in markaa la yidhaahdo waxaa looga jeedaa ijaabada ayaa looga jeeda ibnulqayim aljawziya waxa uu soo naqliyey ilaa siddeed macne oo erayga labayk lagu fasiray laakiin waxa ugu caansan macnaha in looga jeedo ijaabatan bacda ijaaba macaanida kale waxaa ka mid ah in lagu fasiro oo la yidhaahdo labayka waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye ay iqtiraaban bacda iqtiraabin oo in markaa waxa weeye marka ay tahay ilaahow waan kuu soo dhowaaday dhowaansho dhowaansho ka dambeeya macno kale waxaa lagu fasiray in la yidhaha xubban bacda xubbin oo la yidhaahdo markaa waxa weeye lafdiga markaa labayk waa markaa waxaa loo isticmaalaa jacaylka imra'atun labba haddii la yidhaahdo qofka dumar ee markaa waxa weeyaan aadka u jacaylka badan ayaa waxaa la yidhahda labba ayaa la yidhahdaa marka waxa weeye in la yidhahdo xubban bacda xubbin bimacnaa ilaahu waa ku jeclaaday jacayl jacayl ka dambeeya bimacnaa jacayl daa'ima oo marka waxa weeye labadana laga tilmaamayo takriir laga tilmaamayo taksiir iyo mubaalaqo oo waxa weeye farjic ilbasara karratayni marka la yidhi oo kale waxaa looga jeeda laba laba goor keliya loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa marar marka waxa weeye badan marba mar ka dambayse ku celi baa looga jeedaa marka in macnaha laga tilmaamayo waxa weeye yani markaa ilaahu jacayl yani markaa daa'ima oo ayaan markaa ku jeclaaday macnuhu inuu dhacayo adigu marka waxa weeye tahdiibu sunanka ayuu macaanida ku soo arooriyey marka oo laga eegi karaa ilaa siddeed macne ayuu markaa tilmaamaya labayka ay ilaahay ow ajabtuka ijaabatan ajiibitaan baan ku ajiibay oo aan yeedhmadii ibraahiim aad amartay inuu yeedho aan aqbalay allaahumma ayaa allahu ilaahayow labayka ay ajabtuka ijaabatan yacni markaa waan ku ajiibay ajiibitaan baan ku ajiibay oo yeedhmadaadii baan yeelay labayka laa shariika laka laa shariika laka labayk ay ajabtuka ilaahayow waan ku ajiibay labayka ijaaba ayaan ku ajiibay laa shariika laka ay laa mushaarika laka faciil bimacnaa mufaacil wax wadaaga la yidhaahdaa yacni ilaahayow kuumay sugnaanin oo rubuubiyadaada uluuhiyadaada asmaadaada iyo sifaadkaaga midnaba cidi kulama wadaagto midnaba cidi kulama wadaagto labayka ay ajabtuka ijaabatan ajiibitaan baan ku ajiiba ina alxamda wاnicmata ina alxamda jinsiga mahad la yidhaahdaa wanicmata iyo jinsiga nicmayn la yidhaahdaa hadda waxaa looga jeedaa incaamkii baa loo jeedaa iyo incaamkii oo nicmayntii oo sifatu ficlin ah baa loo jeedaa iyo wanicmata nicmayntu laka adiga ayay kuu sugnaatay waalmulka mulkiguna adiga ayuu kuu sugnaaday adiga ayuu kuu sugnaaday laa shariika laka ay laa mushaarika laka wax kula wadaagaa ilaahayow ma jiro oo nicmaynta adigaa la gaara mulkiga adigaa la gaara mahadnaqa yacni loo mahadnaqaayo yacni adiga ayaa la gaara marka talbiyadaa waxaa la yidhahdaa tawxiid ayaa la yidhahdaa waayo nimankii mushrikiinta ahaa talbiyo waxay labeegsan jireen talbiyo shirki ah oo waxay odhan jireen labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wama malak intaasay raacin jireen gaaladii mushrikiilcarab shariigana waxay u fahamsanaayeen ilaahay loo diidaayo inuu yahay mid musaawi oo ilaahay yacni markaa la siman oo la awooda yacni inuu yahay kaasay u fahamsanaayeen marka kaa waa u diidi jireenoo ilaahayow shariig yacni wadaaga musaawi kula ah oo adiga kuu dhigmaa ma jira bay odhan jireen ha yeeshee mid yari waa jiraa oo isagu waasito ah oo waxa uu leeyahay iyo adiga waxa uu leeyahay iyo yani markaa yani isagaba adigu aad leedahay ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak weliba tamlikuhu wamaa malak laba weji baa ku sugan oo wamaa malak in la yidhaahdo maadu waa mawsuul iyo in la yidhaahdo maadu waa naafiyo haddii la yidhahdo maadu waa mawsuul waxay noqonaysaa tamlikuhu ilaahayow adiga ayaa mulkiyo isaga leh wamaa malaka isagu markaa waxa weeye wuxuu mulkiyeyna ay waladii malakahu wuxuu mulkiyeyna ilaahay ow adiga adigaa leh marka isaga iyo wuxuu leeyahayba adiguunbaa isla leh qawlka labaad waxay tahay in la yidhahdo maadu waa naafiyo oo waxay noqonaysaa markaa inay leeyihiin tamliku ilaahw adigaa mulkiya wamaa malaka isagu waxba ma mulkiyo wuxuu leeyahay ma jiro marka waxa weeye nimankii mushrikiintaa sidaasay marka ahaayeen marka waxa weeye xadiidkaasina waxa uu ku cad yahay oo sariix ku yahay mushrikiintii inay qirsanaayeen ilaahay inuu jiro yacni marka waxa weeye cid mushaarig oo musaawi la'ahina aynay jirin taasi waxay marka waxa weeye nafyinaysaa hadalka qubuuriyiinta qaarkood ay yidhaahdaan yacni wujuudka ilaahay mabay qirsanayn mushrikiintu mar kalena ay yidhaahdaan wujuudka ilaahay iyo jiritaankiisa way qirsanaayeen laakiin waaxid asnaamta ka mida inuu yahay bay u qabeen hadallada noocaasoo marka ay qubuuriyiintu ku hadleen si ay shirkigooda saa'iq uga dhigaanoo wax suuragalah oo aan nusuusta ka hor imanaynin si ay uga dhigaan hadallada ay ku hadleen waxa burinaya marka waxa waye xadiidkaa laftiisu iyo adillo kaloo badanba waa burinaysa oo marka waxa weeye inay odhan jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka yacni waxa weeye shariik musaawiya inay nafyin jireen ilaa shariikan huwa lakana waa sidada qubuuriyiintu ay markaa sameeyaan ee ay yidhaahdaan awliyada ayaanu markaa u samaynaynaa yacni qurbaan iyo taqarub si ay allah agtiisa nooga shafeeco qaadaan waxay samaynayaan inuu yahay cayntii wixii mushrikiilcarab samayn jirtay inay tahay bay taasina ku tusinaysaa oo ay markaa daliil u tahay ayay taasina daliil u tahay marka talbiyada marka waxa weeye tawxiidkuna waxay tahay shariig musaawiya iyo mid aan musaawi ahayn oo waasito noqonayo oo cibaadada la sii mariyo yacni mid walba in markaa la nafiyo yacni wey saas aawadeed bu nebigu sala allahu alayh wasalam markay la beegsanayeen wuxuu odhan jiray qadqad bimacnaa halkaas ku jooshiya laa shariika laka ha ku darina ilaa shariikan huwa laka ha ku darina